kaamka farxaantu ee magaalada kismaayo waxaa ku nool qoysas danyar ah oo ay tiradoodu gaarayso ku dhowaad laba boqol oo qoysa kuwaasoo ay ka soo barakaceen deegaanada ku dhow degmada kismaayo iyo qoysas barakacyaal ah oo dhowaan dalka dib ugu soo laabtay guryaha ay ku nool yihiin ayaa ah kuwa ka samaysan jiingad iyo bacyo si ay uga gabadaan qorraxda iyo qabowga ka jira magaalada muddo badan ayay ku noolayeen barakacyaasha kaamka farxantu waxaana hadda dadka degan loo sheegay in ay iskaga guuraan kaamka ma haystaan meel ay u guuraan maadaama ay yihiin dad danyar ah oo aan waxba haysanin qaar ka mid ah haweenka ku nool kaamka farxantu ayaa idaacaddu waamo uga warbixiyeen in loo sheegay in ay iskaga guuraan kaamka waxayna hadda dowladda iyo hay-adaha ay ka codsadeen in gargaar deg dega loo fidiyo taan farxaanaan degagnahay maka cusmaanaa lay dhahaa dhibkayna maywaa meel una degaanaba ma haysanaba meel una degaayna ma haysana intanana noo barakicii maynan dheey noo guura meel una haysana ilaahay abuurtii male haddasaan ti kale lamayna raashin la-aan biyo la-aan wal una hadda haysana ilaahay abuurtii male kaamka qofka iska leh dhulkan dhul dowlad ma aha dhul oo shaksi nin iska leeyaway ninkii shaksiga baahidi marka intan muduna deganayni jis iyo axsaan ilaahay allaha siyo ee marka intasayba mahadaan ka hayna intii halahan owlaadii unaka dhalanayaaba lasii aroosay awooba sii maroyd id marka hadda waxay hoolahay imbaahanya iinka ka hadilika dhay bilaahay dad gal karte maya ina adaka bato marka meel una haysadana male guri ijaarna ma awoodi karna hay-adaha fariin landiri meesha si tilmaamay meel oo komishinka mar dhowr jeera la seedi lagsanagadi laseedi lagsanagadi haddana meeshii oontay hadda deganana dhahna meel oo hadda una ognama ee meel niin tilmaamayana ma jiro meel una qabsadaanaba male aniyo ilmaha iyoontay ma al ummadda degantaba meel ii haysata ilaahay abuurtay male qofka guri ijaar awoodi kara qofka guri ijaaran awoodi karaynana meesha saaba isku roogaba inaa derbiyaha iyo walaalaha muslimka qofka macriifa ay inaa galgalo gurigo isi iyo waxaas limaan wax hadda una awoodi karna maba jirtaba may rabna inaan meel una degno oo una oontay oo xasilooni una ka deganaan una nasiyo amba kaleetay ina oontay oo na nasiyo oo guri oo shaksi una iskalena oo baraka aan ahayna ina na nasiyo saasa rawaayni asli abuukar mohamed farhantu baraka waaye meel aan aqaanno aan aadayna male marka dadkana meeshaana dhul dowladeed ma aha nin oo shaksiya iska lahay ninka shaksigana waa dhulkiis waa usoo baahda inuu dhistuu rabaa anakana dad iska danyar waay oo hooti iska eh oo baraka iska ah waay dad iska danyar waay meel aan qabanayna ma garanayno waxaan rabnaa dadka maamulka inay wax noo qabto meel aan qabanaynana ma aqaano waxaan ka codsanaynaa dowladda iyo dadkii oo meesha oo oo maamulka inay wax noo qabtaan komishankaan tagne waa sheegne inaa meesha oo afka haddii la furo oo meesha aan aan ka barakacayna waa sheegne alxamdulilah ilaahayaa maxadda iskale inay meel noo yeelaan meel aan degno oo ilaahay naga nabad yeela inay noo yeelaan halahaasaan uga si kastaba haatee muddo badan ayay halkan barakacyaal ku hayeen ma haystaan meel kaloo ay u guuraan waxayna danta ay miciin biday in ay xaaladda ay ku jiraan ay aad ugu adkaato taasoo ay welwel badan ku abuurtay dadka degan kaamka farxaantu maadaama loo sheegay inay iskaga guuraan kaamka